yeedho sannadoodkii danba magaalada baydhabo weeladaasi goobo shishal duwan oo landal xiiso kora daaseyti oo dhallinyarada deegaanka iyo haankala ku kooyaya meelo kale oo ka dal xiisayanga iyo oona sawiro qurux badanga iyo isku qaadayanga waqtina kashal qaadayanga ururka horumarinta deegaanka deedo oo dhaqdhaqaaqo arrimo deegaanka yaa qaban qaabiya kulan dalxiiseedkun oo qeybaha bulshada ku qeyb galanga iyadoona layska dhiirigeliyaay in dhalinta dalsho iyo aaminanga dadka kale oo dibadda ku noolanga lan muuji in dalka usaa ku kabadaaya walaagii dhibe usahamari siiyoona dalsho dibhankanagadaga islamarkaana fursado dhaqaalan abuurasa dadka dhisiday goobayaalkaas oo laka dalxiisowa markii ha dhammaaday kulanka dalxiiseedka ayaa ku qaybgalayaalka qarsho iyo weliba ku hadaleena muhiimada yeelata iyo qeyb kumid ee dalsho ka dalxiisanga iyo on ang mahadnagenga qof kasta oo kulanku ha qaban qaabiya anu magaalaleer waxaa cabdiraxmaan yuusuf waana ku socda ururka biomanation network geekwaybaa ku qeyb qaadahayna dalxiis dalxiiskaasoo ha qaban qaabiyeen ururka deeda iyo aarag media iyo beerta baydhabo baak ciidanka faraxsana inay qeyb ku hada dalxiiska qeybashii shalduwan ee horbada hordhaan ka laaqowdi ka faraxsana markiin kureyti anaa ku qeyb qaado bismillaah maayo baleeray deeq nuur aadan oo ku socota midooda ardayda koonfur galbeed geeka weybananta ninka weertay ama ni marti sharaf ninka weelay ururka deedo oo barnaamij dalxiisee oo abaabuleen ururka deedo ciidanka faraxsana intee barnaamij noo camalayn gobod oo san qurux badan waayo balaacda magaalada may baxsaaro koree dalxiiska dadka markii aad magaalada aada suubido horumarji aad ku shaqayta ciidanka mahadsanyiin deedo barnaamijku oo hataaba
bismillaahi raxmaan raxiim ama magacyo leerow milki ibraahin axmed ma geeka inta martiqaad ninka fidiyey ururka deedo oo fidhishani geeka inta eye beerta baydhaba baag yaa maileeraa isunta geeka martigeliya inkeena anoo ku dareere ururka south west women development and human rights leerow oo lani azumi azimaadi inka horeytay geeka eta oo barnaamijkana eye kadalxiis dadka kadalxiis dalka hadda geeka inta hindhoogan may qobadahaya geedo iyo guryaalka qurux badan iyo raashinka ayuu nooce walaay geeka oo yurub lankaseeday waxaan oo hata inta yaalaan kii rooga iyo kii maqanba wali fadaan inio kadaysadaan unoo ku dareen ururada bulshada oo maylerahay garab sirugno deedo
siisin baragaytan geeka way baroogna haa maylerahays beerta baydhawa yaroogna waliba qobadahayna haan dalxiis dalxiis kasta wayba isla ku kaaladay ururka horumarinta deegaanka deedo waana marwelba nagobadaani ka dalxiis deegaanka gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka deedo maxamed abuukar cali iyo weliba uuse ku hadalaya sida ururshian kugu honta ku qeyb qaadowka horumarinta deegaanka iyo dhalinyarada laka dhiirageliyawa deegaanka ka dalxiisowshaya dhammaan ururka horumarinta deegaanka deedo waliba deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya ka qabada jarnay marwelba olole dalxiisa oo una markaas ka ololayani in deegaanada koonfur galbeed ka dalxiiso kora tan waliba etaa barnaamij una iyadwelba ka dalxiisani waliba nin taabgeliyi jiray beero deegaanada koonfur galbeed oo qurux badan sata beerta beylaba baakaya rowna kaalin weyn ku qaadati saasoo kale waliba ku qaaday in omeylerahay ururada bulshada deegaanka qaaladan saasoo kale wasaaradda biyada durjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya runtii inta may baa roogahan dhammaan ururada bulshada reer gobor iyo ururadii statetka iyo deegaanada koonfur galbeed ku shaqeeya runtii farhad weyn aan yangata oo dalxiisku noodan oo kale oona meylerahay is abaabulin ururka horumarin deegaanka dado goobo inka badan laka dalxiisawa magaalada baydhabo ayaa weliba ku mid ahaa baydhawa city baaga beerta baydhaba garbooda maanyafuulka iyo goobo kale meelas oo badi bulshada waqti ka qaadayanga xiliyada shaqooyinka iyo walbarashada lagu nasadowa